asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediyaa anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle mar kale waxaan idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegeystayaal si aad u ogtihiinba uumiyaha adduunka ku nooli waa mid haddii ilaahay idmahayo noocya badan aragtiya badan waaya badan oo wakhtiya badan waa mid culaysyadu ku badan yihiin waa mid haddii eebba idmahayo kulaylaha iyo qaboobaha labadaba derisla waana mid marxaladaha adduunka ee isbabeddelaya ee soomaalidu ay ku sheegi jirtay hadhka labadiisa gelin qayb ka mida mar walba ku sugan waa mid laga yaabo mar inuu kulaylo joogo marna qaboobo joogo waa mid laga yaabo mar inuu colaad ku sugan yahay marna abaar ku sugan yahay waa mid laga yaabo mar inuu cadho ku sugan yahay marna uu farxad ku sugan yahay waa mar laga yaabo mar inuu cabsi ku sugan yahay marna inuu ku sugan yahay deganaan waa mid laga yaabo mar inuu dabayl ku sugan yahay marna uu cadar iyo hoos ama roob iyo dhibic ku sugan yahay iyadoo marxaladaha badan jiraan ee nooluhu sidaa yahay ayaa haddana aragtida ummadda dhexgalkeeda ah iyo wax ku ogaanshaheeda iyo barashada dadweynaha iyo qiimaynta iyo noocyadeeda uusan marnaba ka suulin dhaqanka soomaaligu inuu si hoose u darso ama uu qiimeeyo ama uu eego waxaa weeye maantana xubinteenna murtida maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qayb ka mid ah mahmaahyaenna labaalayda ah ee ragga lagu qiimeeyey waxaan raggiihi waa kii mahmaahyo badan lahaa oo la dhahayey noocyada fara badan lahaa saddexleyda mahmaayaha rag fara badan ayaynu ku soo marnay afareyda mahmaayahana rag badan baynu ku aragnay waxaan u malinayaa shanleydii lixleyda marka la gaadhana dee weyba ka sii daran tahay markii labaaleyda loo soo laabtana bulshada qaybta ugu weyn labaaleydan ayaa lagu kala saaraa waana meelaha dadku aad ugu badan yahay ee mahmaaha laba aflihii inta badan ay waxxumbaarsan yihiin marka lagu leeyahay waxbay xumbaarsan yihiin ama mahmaaho waa laba afley laba afleydu waxa weeye kolba dhinac hor leh ayay wax kaa tusaysaa dhinacyada farada badan ay kolba wax kaa tusayso ayaa la rabaa adiga laftaadu inaad fahanto waxaa laga yaaba inaad aragta rag waxaa ugu daran waxaa laga yaaba inaad aragta rag waxaa ugu liid waxaa laga yaaba inaad aragta rag waxaa ugu xun waxaa laga yaaba inaad aragta rag waxaa ugu daciifsan waxaa laga yaaba inaad aragta rag waxaa ugu bakhalsan waxaasoo dhan ee laga hadlayo qayb kaste oo lasoo qaato marxalad gooni ah oo tii hore ka duwan oo aan la dhaqan ahayn ayay ka hadlaysaa arrintay doonta ha khusayso arrin qoys ha ahaato arrin qabiil ha ahaato mid qaran ha ahaato mid geesinimo ha ahaato mid quureed ha ahaato mid wax soo saar ha ahaato noocay doonta ha ahaato qayb ka duwan tii hore ayay ka hadlaysaa waana mid u baahan fahanka afka iyo isticmaalka waxaan u malaynayaa inta badan mahmahyahan iyo sheekooyinkani waa kuwo garta iyo dhaqanka hiddaha iyo is-ilaalinta wax kala qaadashada iyo garqaadashada iyo fahanka iyo nolosha iyo iscaawinta inta badan baa aan ka dhex bixin aad iyo aadna tusaale fara badan kaaga siinay xubinteenna murtida maantana waa mid ka mid ah mahmaayaha labaaleyda waxaan leenahay idamka eebe oo aan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caanka ahaa qayb ka mid ah waxaa la yidhi rag waxaa ugu bakhaylsan kii labo walaalo ah u fiirsaya waxaa la yidhi rag ninka ugu bakhaylsani waa kii laba walaalo ah midna qaawiyey midna qadiyey rag bakhaylkiisu waa kii laba walaalo ah midna qadiyey midna qaawiyey saas ayaa lagu leey waa maahmaah labaaley ah waxay ka hadlaysaa tan dhanka bakhaylnimada waa inaad fahanto waxyaalaha kale ma khusayso muxuu yahay marka waa bakhayl bakhaylkaasi muxuu yahay waa bakhayl dhegala oo maaragtay bakhayl aan qoodh iyo xero lahayn waa bakhayl macangega oo dhammiijo qaniin ah waa bakhayl dhakhuul ah ayaan dhihi karnaa markaan saa ku leeyahay waxaa lagu yidhi rag waxaa ugu bakhaylsan kii laba walaalo ah midna qaawiyey midna qadiyey u fiirso waa gabadh iyo walaasheed ama waa gabadh iyo walaalkeed ujeeddada koowaad waxaa weeye waa xaaskiisa ninka uu isagu qabo walaasheed oo baahan ninka qadiyey tan kalena qaawiyey ee la seexday ee xaaskiisii ka dhigtay waa kow waa bakhaylka koowaad amaba maba ah gabadhbe waa gabadha walaalkeed oo carruurtiisa abtigood ah ninka qadiyey walaashiina ay xaas u tahay carruur dhaldhalay kaa ayaa rag ugu bakhaylsan ayaa la yidhi waxaa la yidhi rag waxaa ugu bakhaylsan kii laba walaalo ah midna qadiyey midna qaawiyey kaa ayaa ragga ugu bakhaylsan aniga laftayda waxaan isleeyahay waa bakhaylka ugu liita dee haddaadan waxaynin eed malid oo qofka hadduusan xoolo lahayn ama dhaqaalo lahayn ama lacag haysanin ama xoolo lahayn taas eed qofna kuma laha lagumana eedan karo laakiin haddii aad tahay mid gacantiisa wax ku jiraan ama xoolo haysta ama hanti haysta haddana aad dumaashidaa qadiso ama siidiga aad qadisaay dee taas waa bakhaylnimo cad waana ninka mahmaadan labaalaydiihii ay ku caddahay iyada oo haddii eebba idmahayo aan xaab iyo xuub midna aan ku gadaanayn ama ayna ku gaarayn ayay ninkaa isagaa ku cad tahay maahmaahdani ama labaaleydani maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi xornimo ninkaan haysan baa garta xornimo ninkaan haysan baa garta ama xornimo qofkaan haysanin baa garta ayay ka dhigan tahay maahmaahda maanta